بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخواننا في دار الحديث على منهج أونلاين بلاتفورم أن نقدم لكم هذه المادة العلمية سائلين الله عز وجل أن ينفع بها إنه ولي ذلك weyaan cadaabkiis intaaba ka sixin yahay marka waxa weeyaan dadka dhammaantood ama qofku maarata dadka mu'miniinta ha noqdeen ama maarata gaalada ha noqdeen qofku labadaa midkood buu noqonaya qof ilaahay maarata tawfiiqda uu haleesiyo waa dadka mu'miniinta ah oo ilaahay awliyadiisa oo ilaahay maarata asilada uu waafajinayo labada malag markay weydiiyaan oo waxa weye sidaas ku guulaysanaya oo halkaa maarata irbihii jannada looga furayo iyo qof maarata asilada ku guul daraysanaya oo wax anfacaya talqiin iyo keyrkii mina aysan jirin talqiintana sidaan sheegnaba waxa weeyaan adilada ku soo aroortay waa adila daciifa wax adilaha horta ku soo aroorta ma jiraan aaaarta ku soo aroortana aaaar kulluhaa aaaar daciifa weeyaan oo aan laga xujaysan karin masaladan oo kaleeto leanna masaladan waxa wey masaa-isha waaweyn bay ka mid tahay waa qadiya qaybiya dadka waxa weeyaan waxa uu qabriga kula kulmayo waxa weeyaan waa qadiya qaybiya oo allah subxaanahu watacaala inuu naga warramo mooye wax aan ka warqabi karna maahan marka waxa weeyaan talqiinta banaanka lala fadhiisanayo ama lacag ha lagu qaato ama tadawuc ha lagu akriyo waxa weeyaan waa qadiya muxdata oo waxa weeyaan sharcigu uusan ku soo aroorin marka qofku waxa weeyaan inuu iska dhaafo ayaa maarata ku habboon khayrkan uu ku jiraa wayarawna tarka alkhusuumaati walmira walmira walmira wayarawna waxay ar wayarawna ahlu sunnuhu waxay arkayaan tarka alkhusuumaat doodihii oo laga tago walmira wa tarka almiraayi doodi oo laga tago fi lqur'aani qur-aanka lagu doodo wa gayrihi iyo quraankii oo qur-aankii keyrkiisa oo lagu doodo liqowli illaahi caza wajal allaha qowlkiisa dartii dartii ayaa looga tegayaa khusuumaad allah uu yidhi maa yujaadilu fii aayat fii aayaati illaahi ila aladiina kafaruu ku doodi maayaan ilaahay aayaadkiisa ila aladiina kuwii mooye kafaruu gaaloobay yacni waxa u jeeda allah yujaadilu fiiha aayaadka ayuu ku doodayaa takdiiban biha asagoo beeninaya yacni waxa weyaan allah subxaanahu watacaala marka wuxuu ka digayaa mujaadalo iyo khusuumaad aan xaq ku dhisnayn qofku inuu sameeyo qur-aanka iyo keyrkiiba leanna waxa weeyaan jadalka asalkiisa waxaa maarata ku caanbaxay waa dadka maarata xaqa ka soo horjeeda gaarahaan kufaarka marka qofku waxa weeyaan inuu aada iyo aada iska yelayo khusuumaadka aanan qiimaha lahayn oo wax ka soo baxaya aan la arg aanan jadwada lahayn qofka maarata muminka inuu ka fogaado gaar ahaan waxa weeyaan ahlu xadiidku waa ay ka digi jireen walidaalika waxay ka dhigeen maarata asal usuushooda ka mid a wayarawna tarka alxukuumaat waalmiraa fi lqur'aan wagayrihi liqowlihi tacaala maa yujaadilu fii aayaati illahi ila aladiina kafaruu yacni yujaadilu fiiha fi laayaat aayaadka ayuu ku doodayaa takdiiban biha asagoo beeninaya wallahu aclam wayuhbituuna ahlu sunnuhu waxay sugayaan khilaafata abi bakrin radia allahu canhu bacda rasuuli illahi sala allahu alayh waalih wasalam ahlu xadiidku waxay sugaan khilaafada abubakar nebigu markuu dhintay inuu asagu khaliifka rasmiga uu noqday biikhtiyaari saxaabati iyaahu saxaabada doorashadii ay doorteen asaga ay doorteen sababteed ayay ku sugaan halka wuxuu ka bilaabayaa musanifu raximahu llah masale muhima masaladaas oo ah isbaatu alkhilaafati liabi bakrin radi allahu canhu masaladaa marka caqidada waxay gu soo dareen aimatu ahli sunna sababteeda waxa weeyaan raafidadu waa ay diidaan maarata khilaafatu abi bakrin oo waxay leeyihiin ma uusan lahayn khilaafada khilaafada waxaa iska lahaa caliy bn abi aalib marka waxay leeyihiin baatil buu ku qaata abubakar iyo cumar iyo cusmaan saddexdooduba khilaafada baatil bay ku qaateen bay leeyihiin marka sidaa darteed maadaama firqa min firq ahli dalaal arrintaa maarata ay jireen ayay waxay ka dhigeen usuusha kutubta caqidada lagu diraaseeyey ahlu sunnu marka sidaa darteed musanif wuxuu leeyahy wayuhbituuna khilaafata abi bakrin radia allahu canhu bacda rasuuli illahi sala allahu alayh ali slm biikhtiyaari saxaabati iyaahu saxaabada ayaa doortay oo maaragtay saxaabadoo dhanna waxa weeyaan yani waxa weye markii u horeysaba markii waxay u yimaadeen markii nebigu dhintay sala allahu alayh alih wasalam abubakar iyo cumar ayaa saqiifatu bani saacida ayay waxay ugu yimaadeen ansaartii oo joonaya ayagu maarata dhexdooda sacd ibnu cubaada inay doortaan oo madax maaragtay loo magacaabo ayay maarata halkaa ugu yimaadeen marka markay u yimaadeen ayaa maarata khudba uu bilaaba ninka la yidhaahdo abubakrin radia allahu canhu isla markiiba maarata gacanta waxaa qabtay cumar bnu khaaab cumar bnu khaaab ayaa markaa waxa weyaan beecadii waxa weyaan la galay saxaabadu marka waxa weyaan aswaaji bay markaa isku raaceen qof markaa saxaabada ka mid ah oo baycadii abubakrin ka haray ma u jirin xataa sacd ibnu cubaada oo markii hore doonaya asagu in madax laga dhiga markii dambeeto waa uu ka tanaasula arrintii ayuuna waafaqay sida maaragtay xadiis mursalo oo saabi oo maaragtay sanadkiisu uu maarata saxiix yahay ay culummadu maaragta ay ku wariyaan culummadu marka waxay yidhahdaan bikhtiyaari saxaaba miyaa khilaafadiisu ay ku sugnaatay mase nas nebiga ka soo arooray ayaa jira waxaa culummadu ay yidhaahdaan nas khafi ayaa jira oo nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam laga wariyey waa xadiidka saxiixa ee nebigu leeyahay sida la ogsan yahay nebigu markuu shakaraabayey waxa uu nebigu ku hamiyey kitaab inuu qoro warqad inuu qoro oo saxaabada markaa u dhiibo kitaabkaas uu nebigu qorana kabacdiisaysa marka saxaabadu aysa isku khilaafin oo ummaddu aysa isku khilaafin marka kitaabkii markii warqad nebigu warqaddii markuu nebigu yaha laii keeno saxaabadii marka kitaabkii waa isku khilaafeen oo qaarkood waxay yidhahdeen nebigu xanuunkii baa ku adkaada nebigu caadi maahan oo waxa weye sakaraadka baa nebiga dhibaya marka nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam huunkaa marka galaya nebigu marka waxa weeyaan warqaddii ma uusan qorin waa uu iska dhaafay laakiin hadalkii maalinkaa laga hadaladii nebiga maalintaa laga wariyey waxaa ka mid ah aba allaahu waalmu'minuuna warasuuluhu aba allaahu warasuuluhu waalmu'minuuna ilaa abaabakrin allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintu waa ay diideen ilaa abubakrin maahane marka waxa weya xadiidku wuxuu nas ku yahay isbaatu khilaafati abi bakrin laakiin naskaasu nas daahira oo ummaddoodna ay wada ogeyd ma ahaan waa nas khafi ah oo maaragtay khawaasu ahlilcilmi ayaa maarata arrintaa ka waqa walidaalika kasiiru min ahli sunna marka ay sugayaan khilaafada abi bakrin markay sugayaan biikhtiyaari saxaaba ayay ku sugaan laakiin sida raajixa waxa weye biikhtiyaari saxaabana waa ku sugnaaday naska khafiga ahna waa uu jiraa oo xadiidka saxiixa ahna waa jiraa qofka markuu yidhaahda khilaafada abubakar ka sheega waa qof ku xukumay jamiicu saxaaba dalaaladooda qof xukuma way qofkii saxaabada dalaaladooda xukumana qofkaas muslim ma ahan uma khilaafata cumara cumar khilaafadiisa ayay sugaan ahlu sunnuhu bacda abi bakrin abu bakr markuu dhintay kabacdi radia allahu canhu biistikhlaafi abi bakrin iyaahu abu bakar istikhlaafkii uu sameeyey iyaahu isaga maarata uu khaliif ka dhigay sababteed yacni markii uu dhimanayay abu bakrin ayaa abubakar wuxuu dardaarmay in cumar maarta khaliif uu noqdo sida ayaa marka saxaabadiin ay ku waafaqeen uma khilaafata cusmaan cusmaan khilaafadiisa ayay sugaan radia allaahu canhu biijtimaaci ahli shuuraa ahlu suuradii ijmaacooda sababtiisa wa saa'iri lmuslimiina iyo muslimiinta intooda soo hartay calayhi calaa khilaafati cusmaan ay maarata ku kulmeen can amri cumara cumar amarkiisii xaggiisiina ay ka sawreen oo cumar markii uu dhimanayey sida la ogsan yaha waxaa weeyaan waa gaal ayaa maarata soreeyey isagoo salaaddii subaxa ku jira marka markuu arkay inuu dhimanayo oo caanaha caana inta la siiyo u arka maarata nabaradii meeshii sanjarku kaga dhacay sooreydu ay kaga dhacday caanihii ay ka soo baxeen ayaa wax u caddaatay inuusan noolaanayn maadaama caanihii maarata calooshii maarata ay kasoo dhexboodeen marka wuxuu maarata dardaaran ayuu sameeyey dardaarankaas uu leeyahay lix nin lix nin nin ka mid ah waa in maaragtay uu amiirulmuslimiin uu noqdo lixdaa nin marka uu magacaabay nin waxa weeyaan waa murajix laakiin ashkaasta la dooranayo kuma jiro waa wiilkiisa weeyaan marka lixdaas waxay ka koobnaayeen cusmaan ibnu cafaan caliy bn abi aalib zubayr bnu cawaam dalxa sacd bn abi waqaas iyo cabdullaahi bni cumar isagu marka cabdullaahi bni cumar waa murajix yani aqwaasha yani qofkii maaragtay loo bato ayuu maarata kala rajaxayaan markii maarata aqwaata simanto ayuu kala rajaxaya wuxuu leeyay qoladaas ayaan rajaxaya qolada maaragtay qolo ayuu rajaxaya laakiin ashkhaasta la dooranayo asagoo ka mid ma ahayn oo asaga ayaa ka reebay maaragtay cumar bn khadaab radia allahu canhu wiilkiisa saa ka reebay marka saddexdooda khilaafadooda marka waxa way sidaas u kala dambaysaa abubakar baa ugu horreeyey cumar ayaa ku xigay cusmaan ayaa maarata ku xiga waa sida maarata shiiku u tartiibiyey uma khilaafata caliyi bni abi aalib radia allahu canhu khilaafada caliy bni abi aalib ayay sugaan bibaycati man baayaca min albadriyiin bibaycati man baayaca qoladii la mubaayacootay beecadiisa sababteeda ayay ku sugayaan oo min albadriyiina badriyiintiina ka mid a camaarin camaar ibni yaasir wa sahl ibni xunayd waman tabicahumaa min saa'iri asaxaabati maca saabiqatihi wa fadlihi iyadoo maaragtay fadligii saabiqada oo islaamka u hormaray iyo fadligiisana iyadana maaragtay u wato khilaafada sidaa u tartiibiyey ayay u tartiibsan yihiin qofkii markaa wax ka sheega marka khilaafada saxaabada oo yidhaahda abubakar khaliif ma ahayn ama maarata cumar khilaafadii ma uusan mudnayn ama cusmaan khilaafada ma uusan mudnayn ee cali ayaa ka mudnaa qofkaas waxa weeyaan madhab raafida qofku taga weeyaan madhabka ahlu sunnuna waxa wey waa sidaa loo tartiibiyey laakiin mas'alada tafdiilka tafdiilka ayadana waxa weeyaan abubakrin waa afdal الصaxaaba waana qadiya mujmaca oo saxaabaduna isku ijmacsan yihiin kadalika bada bacda abibakrin afdal الصaxaaba waxa ah cumar bn khadaab radi allahu canhu ama tafdiilu cusmaan calى caliyin ama tafdiilu caliyin calى cusmaan waa masale khilaafiya bayna ahli الsunna xagga fadliga shaksiga ah ma cusmaan ayaa ka fadli badan caliy bn abi aalib mase caliy bn abi aalib ayaa maarata cusmaan ka fadli badan taa waxa weye waa masale ahlu sunna isku khilaafeen laakiin masaa-isha laisku khilaafay oo ahlu sunna waa isku khilaafsan yihiin ka mid maahan inuu khilaafada kaga habboonaa uu kaga horeeyey cusmaan ibn cafaan caliy bn abi aalib leanna waxa weeyaan haddii la yidhaahdo caliy bn abi aalib ayaa kaga habboonaa cusmaan ibn cafaan waxa weeyaan waa izdiraa saabiqiina izdiraa lmuhaajiriina walansaar yani saxaabadii muhaajiriintoodii iyo ansaartoodii oo meel looga dhaco ama la xaqiro ayaa ka imaanaysa ama dalaalo lagu xukumo leanna waxa weeye saxaabadii dhammaantood waxay ku ijmaacday in maaragtay khilaafada khilaafada cusmaan bin cafaan radi allahu canhu haddii marka khilaafada cusmaan wax laga sheega waxay noqonaysaa saxaabadii oo lagu dalaal xukmiyey saxaabada lagu dalaal xukminayana waxaa soo hoosgelaya laftooda caliy bin abi aalib radi allahu canhu marka madhabka isaga ah waa madhab ahlusunna waxaana culammadu ay radinayaan raafidada ayay radinayaan masalada ku radinayaan wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sunnuhu bitafdiili الصaxaabati radia allahu canhum liqowlihi tacaala laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara wayaquuluuna waxay leeyihin ahlu sunnuhu bitafdiili الصaxaaba saxaabada tafdiilkoodii ayay maaratay qarirayaan ayay qirayaan aladiina saxaabadii wayaquuluuna ay yuqiruuna waxay qirayaan bitafdiili saxaabati saxaabada tafdiilkoodii aladiina saxaabadii radia allahu canhum allah uu ka raadi noqday liqowlihi tacaala allah qowlkiisa ayay u qirayaan laqad radia allaahu allah wuxuu ka raadi noqday can ilmu'miniina mu'miniintii xaggooda allah uu ka raadi noqday id waqtiguu allah ka raadi noqday yubaayicuunaka nabiyullaahi maxamed ay kula mubaayacoonayeen taxta shajarati waa shajaratu waa baycadii maarata baycatu ridwan ee nebigu sala allahu calayh waalihi wasalam markii beytka laga celiyey sulxu lxudaybiya saxaabadii maaragtay nebiga la socotay sala allahu calayh waalihi wasalam ee nebigu uu la mubaayacooday saxaabadaa marka cadadkoodu axaadiisa saxiixaynku waxay soo raraan kun iyo saddex boqol kun iyo afar boqol laakiin cadadka ugu badanay waxa weeyaan kun iyo shan boqol inay ka koobnaayeen marka kun iyo shantaa boqol aayaddu waxay caddaynaysaa saxaabada inteeda kaleeto inay ka fadli badnaayeen oo maarata tafdiil gooni ah allah subxaanahu watacaala ayuu allah u sugay tafdiil gooniyahoo saxaabadii maalinka aan la socon maarata fadli aysan lahayn ayaa allah subxaanahu watacaala aayadda ugu sugaya laqad radia allahu can ilmuuminiin id yubaayicuunaka taxta shajara yacni dadkii maalinka waqcadaa kala qayb galay nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam oo cadadkoodu ahaa kun iyo shan boqol oo nin iyo gabdhahoo iyo gabdhihii xataa la socday dhammaantood waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala waa u ka raadi noqday waana ahlujanna dhammaantood wa qowlihi tacaala allah qowlkiisa dartii ayay maarata tafdiilka saxaabada maarata ay u qirayaan waasaabiquuna alwaluuna waasaabiquuna kuwii hormaray alwaluuna ee horeeyey oo min almuhaajiriina waalansaar iyo waladiina kuwii ittabacuuhum saabiqiinta ku raaceen biixsaanin wanaag radia allahu canhum allah uu ka raadi noqday allah uu ka raadi noqday saabiqiintii awaliintaha oo muhaajiriintii iyo ansaartii ah iyo cid allaaliyo ciddii maarata wanaag ku raacday ama ha noqdeen sikaaru saxaaba ama ajiyaasha dambeetoo maarata imaanaya cid allaaliyo ciddii timaado maaratay wanaag ku raacday waman ahbata allaahu qofkii allah u sugay ridaahu raadi ahaanshiisii canhu xaggiisa uu ka raadi noqday qofkii ilaahay inuu ka raadi noqday raadi ahaansho qofkii allah u sugo lam yakun minhu qofka allah subxaanahu watacaala raadi ahaanshaha u sugay xaggiisa ka u ahaan maayo bacda dalika ay bacda rida allahi caza wajal allah markuu ka raali noqday ka bacdi maa shay maa shay xaggiisa ka u ahaan maayo yuujibu waajibinaya sakhat allahi allah caradiisa caza wajal qofkii allah subxaanahu watacaala mar uu ka raali noqdo oo allah raadi ahaanshiisa uu waajibiyo ma dhici karta xaggiisa qofkaas in maaragta uu ka yimaado wax ilaahay maaragta ugu caroodo dembi haddii xataa uu ka dhaco dembi qofka waa u ka dhacayaa oo qof kastoo aan nebi ahayn dembi baa ka dhacaya laakiin haddii xataa dembi uu ka dhaco qofkaas ilaahay mar maaragta uu ka raali noqday waxa weeye dembigaas allah subxaanahu watacaala waa u dhaafayaa marka ma dhici karta qof mar allah uu ka raali noqday in maaragtay dembi inuu maaragta uu ka dhaco ilaahay caradiisa u waajibinaya walam yuujib dalika raadi ahaanshihii allah walam yuujib dalika raadi ahaanshihii ilaahay umuusan waajibin liltaabiciina taabiciintii ilaa bishardi alixsaani ixsaanka shardigiisii mooye yacni dadka saxaabada wanaag ku raacay baa dadka taabiciinta ah oo maarata saxaabada raacay waxa weye raadi ahaanshaha ilaahay uu ka raadi noqonayo waxay ku xiran tahay inay muxsinin yihiin oo itibaaca inay maarata wanaag ay maarata ku ixsaan falaan oo maarata dariiqii xaq ah oo saxaaba dadka ay ugu yeereen in maarata wanaaggii ay ku raacaan ama haddii maaragtay sayi-aad ay la yimaadaan waxa weeyaan ilaahay ka raadi noqon maayo faman axad kaana ahaaday min ataabiciina taabiciintii mid ka mid ah min bacdihim saxaabada gadaalkooda manka qofkaasoo lam yaati aan la imaanin bilixsaani wanaag falaa madkhala lahu qofkaas meel u ka gala uma sugnaanin fii daalika raadi ahaanshihi alle allah subxaanahu watacaala ridihiisii meel u ka gelayo ma u helayo qofkii saxaabada aanan wanaag ku raacin marka waxa weeyaan qofkii saxaabada wanaag ku raaca waxa weeyaan sidii saxaabada allah uga raalli noqday ayaa allah maarata kaga raalli noqonayaa waman aabahum waman aadahu maka waman kaadahu makaanuhum min allahi fahuwa maquufun calayhi maa laa shaya acdama minhu liqowlihi caza wajal muxammadun rasuulu llahi waladiina macahu waman kaadahu qofkii uu carogeliyo oo uu ka caraysiiyo makaanuhum saxaabada makaankooda iyo derajadooda iyo fadligoodu min allaahi allah agtiisa maarata ay ku leeyihiin derajada iyo fadiilada ilahay agtiisa ay ka mutaysteen qofkii ka carooda oo arrintaas ka xumaada fa huwa qofkaasu maquufun calayhi waa qof loo baqayo fa huwa maquufun calayhi mid looga baqayo weeye qofkaas dushiisa maa shay baa looga baqayaa laa shay acdamu minhu balaayo wax ka weyn aan la arag ayaa qofkaa looga baqayaa qofkii saxaabada fadliga ilaahay uu siiyey uga carooda oo uga xumaada qofkaas waxaa looga baqayaa balaayo wax ka weyn aynan jirin liqowlihi caza wajal allah qowlkiisa dartiid ayaa looga baqayaa allah uu yidhi muxammadun rasuulu llaahi muxammadun nabiyullaahi muxammed rasuulullaahi waa rasuulka allah uu soo diray oo jinniga iyo insiga allah u soo diray wax allaaliya wixii wanaagoodaha inuu sheego wax allaaliya wixii xumaantoodana uu kaga digo waaladiina macahu kuwii nabiga la jiray ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rubkacan sujadan yabtaquuna fadla min allahi waridwaana siimaahum min afari sujuud dalika mathaluhum fi tawraa wamahaluhum fi linjiil dalika mathaluhum kaas waxaa weeyaan waa sifadoodii iyo tilmaantoodii towreed dhexdeeda wa mathaluhum tilmaantoodu saxaabada tilmaantoodu fi linjiili kitaabka injiil dhexdiisa ka zarcin zarci ayuu la mid yahay zarcigaasoo akhraja bixiyey shab akhraja shab shabahu sabuulkiisii akhraja akhraja bixiy zarcigaasoo akhraja bixiyey shabahu sabuulkiisii fa aazarahu fa aazarahu markaa xoojiyey yacni waxa weeyaan shab-igii uu xoojiyey zarcigii fastaqlada xoogoobay bacda an kaana daciifan fastawaa calaa suuqihi fastawa ay istaqaama ku toosnaaday calaa suuqihi suuq waxa weeyaan waa jamcu saaq calaa suuqihi ufuushiisii markaa ku xoogoobay yucjibu isagoo cajab gelinaya adduraaca kuwii maarata zaariciinta ahaa oo maarata beerafalasada ahaa facala daalika arrinkaa ilaahay waa uu sameeyey liyagiida bihim alkufaara gaalada inuu maarata kaga caraysiiyo ayaa ilaahay tilmaanta saxaabada sidaa uu kaga dhigay fa akbara allah wuxuu ka warramay annahu allah caza wajal jacalahum saxaabada inuu ka yeelay kaydan lilkaafiriin inuu maaragtay allah subxaanahu watacaala saxaabada inuu u sameeyey inuu gaalada kaga caraysiiyo marka waxa weeyaan qofka makaanada saxaabada iyo fadliga allah agtiisa ay ka mutayseen qofkii maarata ka caroodo ka xumaada oo saxaabada qof ka mida ama guud ahaan xiqdi u qaada qofkaas waxa weeyaan balaayo aada iyo aad u weyn ayaa looga baqayaa baladaas maxay tahay inuu min alkufaar uu ka mid noqdo lianna waxa weeyaan allah subxaanahu watacaala aayadan wuxuu ku caddaynaya wuxuu leeyahay liyagiida bihim alkufaar yacni saxaabada waxa u carooda waa kufaarta weeye allah subxaanahu watacaala saxaabada wuxuu u diyaariyey inuu gaalada kaga caraysiiyo qof allaal iyo qofkii marka saxaabada wax ka sheega oo saxaabada u carooda waxa weeyaan qofkaa waxa weeyaan waa qof aada iyo aad khabiis u ah oo aada iyo aada u xun oo aada iyo aad u liita manhajkiisuna manhaju dalaal uu yahay marka waa sida shiiku u cabira uu leeyahay fahuwa makuufun calayhi maa laa shay acdamu minhu liqowlihi caza wajal wa qaaluu waxay dhaheen ahlu sunnuhu bikhilaafatihim saxaabada wa qaaluu ay aqaruu wa qaaluu ay aqaruu waxay qireen ahlu sunnuhu bikhilaafatihim saxaabada khilaafadoodii ayay qireen waa sugeen in allah subxaanahu watacala dhulka uu makaniyey oo khaliifadii dhulka ama khulafadii dhulka ay noqdeen liqowli illahi caza wajal qowlka alla dartiis ayay maarata khilaafada saxaabada u qireen ahlu sunnuhu allah uu yidhi wacd allahu wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu الصaalixaat wacada allahu allah wuxuu ballan qaaday aladiina kuwii wuxuu u ballan qaaday aamanuu aliya rasuulku rumeeyey oo minkum adinka in ka mid a wacamiluu asaalixaat acmaasha saalixadaana la yimid fakhaataba allah wuxuu maaragtay ku khitaabay biqowlihi minkum man axad ayuu la khidaabay nazalat ilaayatu nazalat ilaayatu fiihim aayaddu dhexdooda maarata ay kusoo dhegtay wahuwa isaguna maca nabiyi nabiga uu la jiro sala allahu alayhi waalihi wasalam calaa diini nabiga diinkiisa asoo ku sugan faqaala allah wuxuu yidhi bacda dalik liyastakhlifannahum ilaahay maaragtay waa uu ka khaliif yeelayaa kama istakhlafa aladiina kuwiisuu khaliif uga dhigay min qablihim iga ka horreeyey waa ambiyadii iyo mu'miniintii ka horreeyey ummatu muxamed walayumakinanna lahum saxaabada allah waa uu makaninayaa diinahum diinkoodu allah uu makaninayaa oo diinkoodu ilaahay maarata daahir buu ka dhigayaa mid haaliba alladii diinkii irtadaa lahum allah uga raadi noqday waa islaamka walayubadilannahum ilaahay iyaga maaragtay wuxuu u bedelayaa walayumakinanna lahum ilaahay wuxuu makaninayaa diinahum diinkoodii alladii diinkii irtadaa lahum allah uga raadi noqday walayubadilannahum ilaahay wuxuu u bedelayaa iyaga min bacdi khawfihim cabsidoodii ka dambow amnan aamin ahaansho yacbuduunanii ayagoo i caabudaya laa yushrikuuna bi shay-an cidna ayagoon waxba igu daran aayadan iyo aayadaha soo socdaba musanifku wuxuu ka qaatay ama ahlu sunnuhu ay ka qaateen isbaatu khilaafati saxaaba saxaabada allah subxaanahu watacaala khilaafada dhulka maarata gacanta u geliyey oo allah subxaanahu watacaala dhulka uu makaniyey diinkiina maaragtay uu daahir uga dhigay oo adduunyadii dhan maaragtay ay ku qabsadeen gaar ahaan dowladdii ruumaanka iyo dowladdii faris sida ayay ka jabiyeen famakana allahu ilaahay wuxuu makaniyey biabi bakrin asidiiq wa cumara iyo cumar bn khaaab wa cumaan cumaan ibnu cafaan addiina diinkii ayuu allah uu makaniyey oo gacanta u geliyey wacd allahi wacd allahu ilaahay wuu yabaahay wacd allahi ilahay yabootahankiisii yani waxa weeyaan waa jumla waa kelima waxa weeyaan hadalkan waa hadal maarata muctarab ah marka wuxuu kala dhex yaalaa famakana allahu biabi bakrin asidiiq wa cumara wa cumaan addiina ayuu makaniyey aaminiina iyagoo aamina yakzuuna waa ay duulayeen abubakar cumar iyo cusmaan walaa yuqzawna laguma soo duulayn wa yukiifuuna alcaduw cadowga ayay maarata cabsi gelinayeen walaa yukiifuhum alcaduw cadowgu mausan cabsi gelinayn waa sida aayaddu maaratay ee caddaysay qur-aanku allahu ku caddeeyey wa qaala caza wajal allah wuxuu yidhi liqowmin qole ayuu wuxuu ku yidhi takhalafuu can nabiyi nebigiisa ka hareen alayhi calayhi asalaam fi lqaswati duulaankii duulaankiina maarata uga hareen allatii kaswadii nadabahum allahu ilaahay uu ogeysiiye caza wajal biqowlihi allah qowlkiisa wuxuu ku yidhi fain rajacaka allahu ilaa طaa'ifatin minhum fasta'danuuka lilkhuruuj faqul lam takhuduu macii abada فإن, فإن رجعك الله إلهي هدوك سعري نبي الله محمد إلى طائفة منهم كوح كمد قوة مارسة متخلفين تهو دقالك كهري مخلفين تهو دقالك كهري فاستأذنوك للخروج بحيثانك مركا أي كاقا إذا ضلبان إن أبي قراعان ومارس دقالك أي كالك إبقلان فقل وحاد قد هذا لم تخرجوا معي أبدا ولي الله يعني راعي ميسين إلى بح ميسين ولن تقاتلوا ولن تقاتلوا معي معي عدوا عدونا إلى الله الميسان إنكم إذن رضيتم وحد كرة للنغتين بالقعود صدق يا كرة للنغتين أول مرة المركورة طبعا يعني ومرك الدولان كإشارين سيدا مارت علماء أيضا فوق هذا نسيدا آيات كفسريان ونبي مركو دقال في أسعد مارتي حقا يا مارت مركو جوني إنه مارت مكو هذا حديبية dadkii maaragtay acraabtii nebigu maaragtay reebaabiyihii uu kusii maray magaalada maka duleedkeeda ee nebiga maaragtay aan kala qayb gelin maaragtay waqcada iyada ah ayay culammadu ku fasireen marka allah wuxuu leeyahay walan tuqaatiluu macii caduwa inakum radiitum bilqucuud awala mara faqcuduu fariista maca alkhaalifiina kuwa haray la jooga yacni khaalifiintu waxa weeyaan waa dumarka iyo caruurta iyo dadka maaragtay asxaabu macaadirka dadka haray la hara halkaa maarata halkaa maarata fadhigiina maaragtay dib ugu noqdo falamaa laquu falamaa laquu nabiyu sala allahu calayhi waalihi wasalam nebiga markii ay la kulmeen sala allahu calayhi waalihi wasalam yas'aluunahu ayagoo weydiisanaya alidna idankii fi lkhuruuji bixitaankii lilqaswi dullaankii nebigu maaragtay uu baxayay falam فلما لقوا مركا إلى كلمين النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن أيقو إذن ويديسانية في الخروج بحسانك أي شيء إذن ويديسانية للغزو دولانك أيو بحيان والنبي مارسا أيو بحيان فلم يأذن لهم نبي مركا أو موسى الإذن أنزل الله عز وجل الله في السودة سيقول المخلفون كوي لا دبدغي او دغال كما كوره تكاهر waxay ku dhihi doonaan idan dalaqtum ila maqanib markii aad u baxaysaan maqanimta waa xagga iyo maaragtay markii khaybar ay aadayeen lita'khuduuha inaad soo qaataan maaragtay qaniimooyinkaas daruuna ayaynna dhaafa nattabickum aynan raacne yuriiduuna ayagoo doonaya an yubadiluu inay bedelaan kalaam allahi allah hadalkiisii hadalka allah ay bedelayaan waxa weeyaan faqul lam takrujuu mai maciya abada walan tuqaatiluu macii caduwa yacni hadalkii allah subxaanahu watacaala uu hore u yidhi ayay doonayaan maaragtay inay maaratay idbaal ay ku sameeyaan qul waxaad ku dhahdaa yaa nebiy allah lam tattabicuuna qul lam tattabicuuna mana raacaysiin kadalikum sidiina ayaa qaala allahu allah uu yidhi min qablu hadda ka hor inaynan raacin oo aynan nala bixin fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal taxsuduunanaa iska dhaaf allah inuunan reebay adinka ayaa naga xasdaya inaan maarata khayrka in la soo qaybsanno bal kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna ilaa qaliila kuwa waxay ahaayeen maaragtay aan waxba fahmayn in yar mooye wa qaala lahum allah wuxuu ku yidhi qul waxaad dhahdaa nabiyullaahi maxamedow lilmukhallafiina kuwii la dibdhigay oo min alacraabi reebaadiyihiina ka mid ah satudcauna waa laydin yeeri doonaa ilaa qowmin qolo ayaa laydinkugu yeeri doonaa ulii ba'sin balaayo u saaxiiba oo aada iyo aad dagaalka ugu adag ba'sigaasho shadiidin adag dad geesiyaala ayaa laydinkugu yeeri doonaa tuqaatiluunahum waad la dagaalamaysaan ow yuslimuuna ama way islaamayaan qoomka laydinkugu yeerayo waa qoom geesiyaalaho dagaalka ku daran ama waxa weeyaan waad la dagaalamaysaanoo waad leynaysaan ama waa islaamayaan labadaasun bay udhaxaynayaan fain tudiicuu haddii aad adeecdiin markii dagaalkaa laydinkugu yeero yu'tikum allahu ajran xasana ajar wanaagsan ba allah u idin siinayaa wain tatawallow haddii aad jesatiin kamaa tawallaytum sidii hadda ka hor aad u jesateen كما توليتم من قبل هذا كور سيدا أجزتين يعذبكم الله وإن عذابا عذابا أليما والذين كانوا من قبل انت أنا شرحا عن أبل آياتها آيات هريطة آه، في سورة التوبة ذاتك أيكاها الله يسوه والنبي يقول لي ما إراعيتين عدونا إلى الله الميتين ee dadkii maaragtay haray sida dumarka iyo ilmaha la hara aayadda allah dadka uu kaga hadlayo iyo labada aayadoodoo dambeeto oo fii suurati alfatxi aayadaheeda ka mid ah culummadu waxay leeyihiin labada saddexda aayadood yacni aayadda horeysa dadka allah uu kaga hadlayo nebigu dagaalka uu ka reebay iyo dadkana waa ismid ayay leeyihin waa dadkii mukhallafiinta culummada sidaa ku fasiraysana waxaa ka mid ah imaamu shaafici raximahullah kadalika ibnu xazm abulmudafar samcaani kadalika abu bakr alismaaciili waa musanifka kitaabka maarata qoray marka waxay ka qaadanayaan aayadahan waxay sidaa iskugu fasirayaan aaya aayaddan iyo labada aayadood aayadahan marka waxay ka qaadanayaan isbaatu khilaafati الصaxaaba lanna aayadda u dambaysa allah wuxuu ku leeyahay qul lilmukhalafiina min alacraabi satudcawna ila qawmi ulii ba'sin shadiid tuqaatiluunahum aw yuslimuuna fain tuطicuu yu'tikum allahu ajra xasana وإن تتولوا كما توليتم من قبل, من قبل يعذبكم عذابا أليما